wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafuray shirka lixaad ee wadatashiga wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedyada dalka shirkan wadatashiga ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiirada dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale hay-adaha ka howlgala dalkeena soomaaliya qaar ka mid ah marti sharaf gale iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya muhiimadda shirkani ayaa waxaa si faahfaahsan uga hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya sektarka caafimaadka marxaladaha uu marayo iyo sidai dhibaatooyinka jaarliska jira loo wax looga qaban lahaa ayaa aada looga dooday loona lafa guray shirkan oo ah kii lixaad waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala bayaankii aada dhegeysateen een ka soo baxay in la hirgelin doono xaaladda aan ku jirno sektorka caafimaadka oo xilli aada u adag ah waxaa isla gartay in xoogga la saaro sidii maalgelin uu heli lahaa sektorka caafimaadka soomaaliya waxaa la qaban doonaa shirweyne caafimaad oo brivatka iyo dowladda iyo maamul goboleedyada inta ay kasoo qeyb galaan ayaa la qaban doonaa maadaama maxay ahayd deeqihii ay istaageen intooda badan isku tashi inaan u guurno ayaan rabnaa waxaa kale oo wasaaradda caafimaadka federaalk ay ka shaqeyn doontaa annaga oo kaashanayno madaxda naga sareyso labada xafiis madaxweynaha iyo wasaaraha iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda in sare loo qaado boondada soomaaliya ay ku leedahay aida tuwan tuwan envelope taas oo muhiim u ah xataa deeqbixiyaashii kale world bank wax noo soo marsiin lahaa shardi ay ku xirayaan waaye in qoondada aida toban toban caafimaadka dowladda soomaaliya inuu briority u yahay mudnaan inuu leeyahay inay muujiso oo lacag fiican ay u qoondayso markaas ayaa sidoo kale heli karnaa deeqbixiyaal kale oo ayagana lacag noogu daro marka taasaan ka shaqeyn doonaa waxaa kale oo halkaan loogu wada hadlay laisla qiray laislana qaatay tallaalka caruurta soomaaliyeed in uu aada u hooseeyo ayna tahay cudurada dilaacayo weli sida jadaacadii iyo boolyadii iyo tallaalka heerkiisa oo hooseeyo inay tahay wax aan la aqbali karin waxaan rabnaa inaan xoogga isugu geyno haddaan nahay federaal iyo haddii ay nahay maaragtay maamul goboleedyo intaba sidii caruurta soomaaliyeed inta suuragal ah oo la gaari karo in la gaaro tallaalkana la gaarsiiyo canuga zero dos jil dareenka soomaaliyana sidii lagu yareyn lahaa inaan dhab naga noqoto iskana kaashana dhammaanteen